halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a duhur wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysaay halkaasi aad nagala soconaysaan waa idaacadda duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a waa maalinimo sabti ah saddex iyo tobanka bisha may sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaa idaacadda idiin daadihinaya anigoo ah sahre ciidla nuur waxaana dhegaysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada maanta idaacaddeenna duhurnimo waxyaabaha aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mida barnaamijkii madasha dhallinyarada ee maanta kale aad maqli jirteen
intaa loo xaqeeya madga biyihii sifa la hubinayana qof walba waxaa lagula talinayaa biyaha karkariya waayo waxaa cudurrada laga qaado ugu badan hadiyo jeer waa xasharaadka qurunkii ku xasharaadoo dhanna maahe waa ka dadka waxyeelaa jira kuwa xasharaadka badankoodu waxbayna taran
waxaa kaleo aad maqli doontaan suugaan iyo ciyaarihii marka horese warkii dunida ciidamo ka tirsan milatariga dalka barma ayaa weerar ku qaaday tuulo ku taala gobolka baago oo ku yaala bartamaha dalkaasi iyadoo halkaasi ay ku dileen sagaal iyo toban qof oo ay ku jiraan afar caruur ahi ciidamada milatariga ayaa lagu eedeeyey in ay weerarkaasi u qaadeen iyaga oo gubay meydadkii dadkii ay dileen sida ay sheegeen warbaahinta madaxa bannaan dilalkan ka dhacay gobolka baago ayaa loo badinayaa inay yihiin aargoosi ay sameynayeen ciidamadu kadib markii xoogaga iska caabintu ay weerareen ciidamada milatariga idaacadda radio free asia oo idaacad maraykana ayaa ka soo xigatay xubin ka tirsan ciidamada deegaankaasi ka dagaalama in dilalkani uu ka dhacay isla maalintii uu dagaalku dhex maray ciidamada milatariga iyo xoogaga kale ee iska caabinta iyadoo dhinaca kalena ciidamada dowladda laga dilay ilaa labaatan askari isla markaasina la sheegay in saddex sarkaal laga qabtay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka baakistan cimraan khan ayaa maanta oo sabtiya dib ugu laabtay gurigiisa oo ku yaala magaalada laahoor ee dalka baakistan kadib markii damaanad lagu sii daayey maalmihii lasoo dhaafayna uu xidhnaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay dalkaasi ka socdeen mudaharaadyo xoogan oo rabshado wataa kuwaasi oo ka dhashay xadhigga lagula kacay master khan cimraan khan ayaa xabsiga la dhigay xilli uu doonayey inuu ka qayb galo dhagaysiga dacwad loo haysto maxkamadda dalkaasi iyada oo ciidamada ammaanku ay si khasaba xabsiga ugu tuureen ciidamada milatariga ee awoodda badan ayaa dhaleecayn xoog la kala kulmay caalamka xadhigaasi cimraan khan isaga oo sanadkii horena ka badbaaday dhaawac loo geystay oo uu isagu ku eedeeyey inuu ahaa iskuday dil isaga loo maleegay maxkamadda sare ee dalka baakistan ayaa soo faragelisay kiiska khan waxaanay amartay in xorriyaddiisa dib loogu celiyo intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg warkii dunida duhur wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington haatan ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxay noo soo diyaarisay wariyaha v o a sagal saciid faarax
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel waliba oad naga dhagaysanaysaan kusoo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijkeenii madasha oo maalin walba oo sabtiya aad ku dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta toddobaadkan jabuuti ayuu mar kale idinka imanaya anigoo asaga siciid faarax ayaana barnaamijka inta uu socdo idiin daadahayn doonta barnaamijkeena madasha toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa nafaqada iyo caafimaadka biyaha waxaa barnaamijkaygala qayb qaadanaya nuux amiin aare oo kamid ah qurbajoogta soomaalida gaar ahaana mareykanka ku dhawaad afartan sanana ka shaqeynayay arrimaha biyaha takhaquskiisuna uu yahay sayniska biyaha waxa uuna ka waramayaa faa-iidada biyaha nadiifta iyo dhibaatooyinka biyaha wasakda bini aadanku ay kala kulmaan bismi illahi raxmaan raxiim wabihi nastaciin calaa ummi dunya wadiin anigu waxaan asi taariikh ahaan ahay macalimiintii lafoola ka baxday kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii dabeetana waxaan shahaad ku qaatay bachelar degree la yidhaha shahaadda hoose ayaan ku qaato chemistria deetana macalinimaan wuxuu ku yar shaqeeyey horta horena macalin baaban ahaa deeta dalkaba waan ka tegay maraykan baan ku dambeeyey biyaha waan specialize garow biyaha qurunka sidii looga saara pollutionka yacni waa waa qurunka biyaha ku jira sidii looga saari lahaa ayaan ka takhasusay hogaan qaatay magaalada city of dallas texas la yidhaha waa meeshii kanada lagu dilay president kanada lagu dilay ayaan dowladooda hoose iyagu saddex dowladood baleeyeen dowladda hoose dowladda dhexe dowladda sare dowladda hoose ayaan markaa shaqo ka helay waxaana stateka markaa kantabasho qofka tababaraysa hubinaysa inuu shaqadii ka adag yahay iyo shahaaradii ofcourse cilmigii chemistrigii uu ku caawinayaa tababaray baa noqon markaa waxaa noqday biyaha qof kantaroolo biyaha inaan cudur laga qaadin qurun wixii ku jira si looga saari lahaa dabeetana dadka magaalada degan waa toddoba milyuun ilaa toddoba milyun bay ku dhow dhow yihiin waa magaalo weyn magaala weyn dhowr marbanbaalintiinwada tababaraya kulba meel baa la hubinaya inaad shaqadii ka adag tahay sideed sanaan u shaqeeyey labadii sanadoodba mar laysa siiyo lagaa eego in la xaqiijiyo in shaqadaadii ka adag tahay haddii kale waxaa lagu leeya probation baad gashay saddex bilood tababar haddii u qaado saddexdii bilood dambe haddaad certify waa ninkaas waa fid lagu odhan waayo iska tagtay ogow wadanka walaalo igu ilaaliya xaash ma jirta adduunyada hore u martay waxaa weeye shaqadaada ka adko haddanaad ka adkayn iska tag marka dadkan biyahan aad ka shaqaynaysaan haddii qof unu wax ku noqdo haddii qofkii biyaha matalan la ogaado maalin maalmaha ka mida qof hebel ku xanuunsaday waxaa la odhanayaa magaaladaas oo dhan t v-ga reeroya markiiba la gelinayaa biyaha iska bayliya laabkiina waxaa la odhanayaa biyihii soo hubiya maxaad maydinka wax qasay mise waxbaa qasan haddii kala hagaajiyo dee sifeeya qurunkii ka saaro biyihii ilaa la xaqiijiya haddana mar labaad dadkii iska cabi maayun intaa loo xaqi maad biyihii sife la hubinayana qof walba waxaa lagula talinayaa biyaha karkariya waayo waxaa cadurada laga qaado ugu badan had iyo jeer waa xasharaadka qurunkii ku jira xasharaadoo dhanna maahe waa ka dadka waxyeelaa jira kuwa xasharaadka badankeedu waxbayna taran qarada ka fahmina haddii biyahaaga xasharaadno ama cuntada ku jiri waayo waxba kuuma taraso cuntadii laakiin boqolkiiba toban ayaa wax u shaqaaya ayaa cudurka dadka qaadsiinaya marka tobankiibaa laga raadinaya haddii xabadi ku jirtay xanuunkii laga qaaday iyo kolkaa jirkaaga gashay ayaa xanuunkii la qaadsiinaya markii la yidhaahdo nafaqada biyuha kale dadkeenu badanaa biyo kastaa iska cabnaama kuwa roob ku dhigay kuwa celash ku jira kuwa la safeeyey biyaha ugu fiican markii la yihahdo nafaqo saddex biyaha saddex qulun baa ku jiri kara afar way noqon kartaa mid waxa weeye meeshii medicalihi radio waxyaabahan exrayadiiyo kasoo duulaya hadday ku maydhmaan waxbay ku yeelayaan waa waa in laga ilaaliya waxaa kaloo ku jiri kara huube qurunka yara dhex sabaynaed arkeed kaasina xasharaadku cunto u noqdaayo dani kuma jirta waa in laga saaraa midna waa macdan oo madaxdii dhanaanka dareemi sidoo kale waa macdan ku jirta kuwaa waa in laga saaraa xasharaad weya ka saddexaa afraadna xasharaadkiina waa in laga saara iyago gidigood oo biyihii laga wada saara madgaranaysa ay saafi noqdaan biyihii ama mid walba in jidhkaagu adkaysan karo ayaa la gaadhsiiya xad matalan haddii toban jidhkaa ugu adkaysan lahaa laba un keliya oy toban noqdaan de waxbay ku yeeli marka waa in biyihii la eegaa intaa kaasi tobankii muu ka yaryahay labadii muu ka badan yahay ka saara markaa kaasi soddonkii muu ka yaryahay intaa ka saara mid waa shay walba saasaa loo eegaya biya wixii ku jiray
marka dadku markay xaafadoo kale hadda saa ii sharaxaysoo kale waxaa ugu wanaagsan in biyaha ay iska karkariyaan kale si biyo fiican u cabaan haddii matalan ku guddo ama biyaha ceelkii laga cabi jiray laga shikiyo biyo qurun inay wax ku beeraan ima saxaro biniaadmi ta xoolaha quranjadana allah ka dhigay saxarada cudur waa laga qaadi karaa tamaska waa laga qaadi wax inoolaba saxaruu leeyahy saxaradaas way ku beeraysaa laakiin haddii caruurtaadu aad istiraahda ama reerkuba biyahaaga haddaad karkarisid oo maad garanaysaa wixii xasharaad oo dhan baa ka dhimanaya macdin lagama dili karo laakiin wixii xasharaad haddaad ka dishay wixii baad ka nabad gashay yagii waa nadiif biyahaagii biyuhu jirkeenna imise caafimaad u leeyihiin
nafaqooyinka jirhkeena koriya waa toddoba no iyo lix ama toddoba yaamaan filaya waabanaya taa qudheeda haddii loo baahdo mar baan jigjiga jaamacad ka bixiyey biyaha weeyaa ka mida cuntadana rootidaan cunana waa starch baa la yidhaha waxaasaa ka mida waxaa kaloo ku jira vitamiin brotiin baa ka mid oo hilbaha laga helayo wax alla wixii oo dhan cuntadaa ka helaysaa therefore markaa darteed waa in qofku cuntadii wuxuu ka helayey mid walba talooyintaa ku jira haddii matalan subagu ku faadkuu ku jiraa in nafaqooyinka kamid yahay laakiin subagu hadduu kugu bato waa batrool meel fadhiyo uunoo keliya isagu nafaqo ma soo koriyo qofkaa baruurta hadduu ka dhirga la yidhaahdo waxaad usoo kalsuun batrool umaad nafaqo umaad kordhin nafaqa batrooluna lamida wey subag wuxuu la mid yihuun rootiyaad cuntay laakiin uu ka badan yahay kana adag yahay subaga subaga markaa waa waa nooc nafaqada ka mida laakiin waxa ka vitaminna maaha brotiinku koriyana maaha waa batroolkii gaarigaa ku soconayay biyaha jirkeena imsay faa'iido u leeyihin biyaha faa'iido u leeyihiin biyaha boqolkiiba jidhkeenna waxyaaba badan buu ka kooban yahay laakiin boqolkiiba matalan lafahaaga ugu liita boqolkiiba laba iyo labaatan iya biyaah lafahaaga dhiigaaga boqolkiiba shan iyo siddeetan baa dhiiga iya biyaah haddii markaa biyo lagaa nuugo waxba kuma hadhayaan ogow iskaletan orda lafa ordayaad noqotay gebigaaga waad kufi markiiba toddoba cisho ugu badnaan la noolaan karaa biyo bilaa biyo bilaa rooti iyo canjeer jirka iga gashay hilbahaygana yaa cuntaa markaa jirku hilbahaygii jirkii isaga noolaan muddaa noo iska tukumaya kolba sii caataabaya laakiin biyihii iyaga markiiba way ku dhamaaday way kuu dhamaatayba muxuu dee la-aantood ma noolaan karti muddo ma noolaan karti waxba ma noqon kartid deegaankeena soomaalida markaad aragto waxaa noo da-a roobab waxaa nagu dhaca biyo la-aan haddana waxaa abaarihii waa saashii hadda ishraxayso kale geedihii bala dhibkaasoo dhan dadkeen maxaa xal u ah xalkoogu waa la garanayaa ninaan waxba qabsanaysa waxba loo qaban karo waddankeenu roob waaliye roob roob sanadkii laba iyo toban bilood unu kuu tiixin ma jirto kol buu da-ayuu daad kurogayaa haddii magaalada aan ka shaqayn jiraa dallas texas la yidhaahdo oo meeshii kane kane lagu dilay waxa weeye webina ma leh dooxna ma leh bad ma leh roobkii da-aya unbaa la joojiyey oo laga dhigay lakes yacni waa dhaaman waaweyn oo doonyuhu dulyaacayaan biyuhu joogaan deeta biyahabaa loo sifeeyaa qurunkii laga saaray la cabaa marka roobkii inoo daayay haddii uu maanta heblaaye ku do-ay caalisabiix qariyey ama uu heblaaye qariyey daadku marayay meel walba ka dhacayay berritana bilaa biyaanah marka biyaha in la joojista khasaboo dhaamo loo joojiyo ama dhirtibaba ku hagaagi karto ku bixiso bilaa biyo bixi mayso ama daadka dhulka biyahaba dhulkii gelaya kolkay dhulka galaana waad qodanoo ceelkiibaa soo dhawaanayaan biyihiisii laakiin haddaan iska sugnoon idhahdo roob shalay buu daay ma markaa heeka wax la yidhaha hees baa aada ii raali gelin jirtay markaan yaraa ma biyihiina liqaybaan haraad uga baktinayey waxbaa ka jira roob waa inoo daaye geeska africa oodalululunkuma noolo inagiimaan biyihii joojisa garanayn
seen see marka dawladahan ama dadkan wax maamulo see biyaha see biyaha loo joojin karaya waxaa loo joojin karaa waxaa dawladda horta waa inay horkacdaa dadka dadkuna yeelaahdaan waxay yeela laydhaa ku raaliyihiin mushkiladayna haysataa waxa wey qofkuna haddii amar rasuul xitaa ka xanaaqaya amar in laysiyaa waa ilaahaybaa abuuro layga sarreeyo qof waliba qofbaa ka sarreeya marka waa inuu qofkan dhegaystaa laakiin qofkaasi wanaag hadduu ku talinayo dee muxuu ulilamri waa diintaba sheegtay marka waxaa muhiima in qofkii ay dowladdu tiraa biyaha intaa iyo intaa waa la joojinayaa cagaf baa la keenay dooxaasaa la rogayaa qofkii dee hayska qaylaa tegina cagaftii haddii toddobadii arurnimo lagu dhiibay ilaa ceedda ku dhacsa shaqadaada qabo qadadaad sii qaado maraykan waxaa caadi ah qofku break tagoo qada doontaa ma jiro ma doonan karo qadadaadii soo qaado hoteelkaa waa soddon meel baa lagsiiya ka naso shaqada oo qabo sideedii saacadood shaqeynaysay sideedii lacag baan ku siinay soo maha sideediiba aniga ma fadhiisan kartid baa lagu leeyay waa i paid you waan ku siiyey mishaarkaagii sidaad u dhudhuumanayad fadhiisanaysaa dee intii aad dhuumatay marka waa in lagaa jaraa baa lagu leeyay marka qofku inuu fadhiista casharkiisa way ka baxday way ka baxdayba waa inaan bee cuntada ii soo qaataa meesha meeska ku ritaa meel yar ku ritaa shaqadaydii qaban kolkaan sideedii saacadood labiyo tobankii gaadhe iyo barhkii meelaha nus saaca nastaa nus saacadayda qadaydii cunaan faraxasho dhamaysa shaqadii haddana bilaabo kolkay ii gaadhe waa iska hoyan karaa haddii lagu haa laakiin shaqadii hey waxbaa xumee qofna ma jooga joog anu sideedee waa ii dhamaade ma shaqaynayso dee waa lagu eriyaa waa lagu eriyaaba because shalay baad amar diiday waa lagu baahnaa shaqadii ku baahnayd ayaa tiri ma joogayo adu malays xukuma markaa meeshan mas-uuliyad baa lagaa kaa saaran xil baa ku saaran ina larabaka calayka xaq walinafsika calayka xaq waliahlika calayka xaq facdi kula dii xaqin xaqahu waa xadiid nin walba xaqiisa mari kolkaa dowladda hadday ku tiri qofkii ku bedeli lahaa maanta waa la waayo sideed saacadood damba waa inaad shaqaysa adigu nus saacad qada doona haddaad doonto oo meelaha waa ilaa lixdii baan soo joogay oo dhan laakiin waa mas-uuliyad ku saaran qofkii biyihii kolkii roobkii da-ay waa inuu joojiba la joojiyey cagafti meel walba oo doox dilaacay la joojiyey wadankan u wada nabaad guuriyey ciiddii nafaqadii badday gashay ilaa weligeed bay meydhaysa markaa geed geedka bixiba maayo because nafaqadii baa ka dhamaatay inagu waxaanu ciidda dusheeda nafaqa taalo yes ciiddaada intaasina waa organic baa la yidhaha organic waa wixii wax nool ka samaysnaa wixii inta kalena waa ciid ina waa milix ina waa marka haddana ciiddii intaa boqolkaaba intaasi nafaqa ahayn waa adigoo ciid cunaya matama ciid baa wax ku taraysa waa marka waa inuu bariiskiiaad cunaysa oo nooc kala geedkii u baahan yahay waan jiridiisoo la jajabiyey oo ciid laga dhigay loogu bataa waa in digadii xoolihii oo qurunkii laga saaray lagu daraa waa in markaa geed digadii waa xoole geed bahayd waa geed bahayd markaa bacrimin weeyaan geedkii waxaasuu u baahan yahay biyihiina u jooji dhirtii way wada baxaysaa cirkay gelaysaa meeshii dhirlana sideedaba roobku wuu soo hiroobaya because uumi kama soo baxayo dhulkii hadday fad ku dul marayo oo fad soo dhawaada mararka qaarkeed ma dhacdaa fad baa ku dul maraya markaas maanta roob baa da-aya mar qurun baa la waayey because uumi baa dhulkii kasoo baxayo biyi kala eriyey dadkan waxay yidhahdaan hooyooyinku dabayl baa timid oo dabayshii baa naga kala kaxaysay dabayli ma kala qaadin dhulkiibaa uumi ka soo baxayey uumigo inaad maqashaya mooyaane sideedaba bi muxuu ahaye haddii uu muxuu ahaaye dhulka uumi ka soo baxayo fadkii hawada kululi biyo kaluun bay sii qaadataa bilaa biyo biyo ma soo dayn karto roob ma soo dayn karto marka waa in dhulkii qabow ka soo baxaya qabow kolka soo baxaya fadkii inay dushaada yimaado dee wax erye ma hayo dhibciibaa isku tegay oo iska soo da-ayaan guud ahaan waan dhagayntaa dhegaystayaal barnaamijkeeni madasha toddobaadkan waxaa marti igu ahaa nuux amiin aare oo ku takhasusay arrimaha biyaha qaybahooda kala duwan waxaa barnaamijka idiin daadahaynaysa anigoo sagal saciid baarax tani intaynu mar kale barnaamijka noocan ay ku kulmi doono inta ka horeysa nabadiino
aad bay u mahadsan tahay sagal saciid faarax oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi madasha dhallinyarada halkaad kala socotaan waa v o a washington haatanna beledweyne waxaa maantaoo sabtiya baaqday imtixaanada ardayda dugsiyada dhexe ee magaalada beledweyne kadib markii ay fataxaaduhu saameeyeen goobihii waxbarashada in ku dhow konton kun oo arday oo heerar kala duwan ah ayaa la qorsheynayay inay imtixaankaasi ku galaan iskuullada magaalada maamulaha dugsiga sare ee mujamac tiba ee magaalada beledweyne cabdulaahi xasan barkhadle ayaa wariyaha v o a xuseen xasan dhaqano uga waramay xilliga imtixaanadaasi baaqday la qaadi doono iyo xaaladda goobaha waxbarashada ee beledweyne maanta oo sirdiyaha saddex iyo tobanka bisha ley labada saddex iyo labaatan waxaa qorshaysanaa inay imtixaanaadka iskuulladu didhacaan dalka inay bilowdaan nasiib daro ardada reer beledweyne imtixaankaas beri uma fariisanayaan fatahaadaha darteed tirada haddii aad noo sheegto tirada iskuulaadka ku yaala magaalada beledweyne ee imtixaanka loo qorsheeyey in ay ardayda ku galaan iyo tirada guud ee ardayda ka qayb qaadanaysa imtixaanka maxaa nooga sheegi kartaa maamule barfadleh
hisaani imtixaanaadku waxay isugu jiraan saddex qaybood qayb oo iskuulaadku ay maamulaan oo ah ardada aan sideedaadka iyo labiyo tobanaadka aan ahayn qorshahoodi waxa uu ahaa inay saddex iyo tobanka bisha oo maanta uu u bilaawdo waxaa jiro imtixaanaad oo stateku uu maamulo oo fasalada sideedaad oo ku kooban oo ayagana qorshahoodu ahaa sabtiga ku xiga sabtigan maanta ah oo ah oo ku beegan labaatanka bishan mey waxaa jiro imtixaanaad federaal ah oo wadankao dhan ka wada dhaca oo dowladda federaalka ay maamusho ardada fasalka labiyo tobnaad laga qaado oo asagana ku beegnaa sabtiga saddexaad oo xiga labaatan iyo toddobada bisha marka guud ahaan imtixaanaadka sidaasay u qorshaysanaayeen oo ah qayb iskuullada ay maamulaan ee saddex iyo tobanka bilaabanayo iyo qayb muxuu ahaa stateka uu maamulo oo eid sideedaadka ah iyo qayb federal muxuu ahaa level ah oo fasalada labiyo tobnaad ah marka ardaydaas guudaan marka la isku daro tiradooda afartan iyo shan kun ilaa konton kun ay u dhexeeyeen ardayda beledweyne aan imtixaanaadkaas leveliska kale ah ee saddexda ilaadan aan ka qayb qaadanayn
ma kala hadasheen waxaa laga sameynayo imtixaanka baaqanaya ee, wasaaradaha heer federaal iyo heer state waa mahadsan tahay yani ardada ee, stateka ee, degmada stateka guud ahaan irshada elle waxbarashadooda waxaa wakiil u ah gobolka iyo iyo muxuu ahaa iyo degmada ee, guddoomiyayaal waxbarasho oo jooga waxaana u sheegeen ayagana inaysan hadda wax go-aana arri- arrintan hadda go-aan horey meel uga yaalay oo horey loogu loo- loo sii saadaalinaya uusan jirin laakiin hadda fiiro aysa sameeyeen wasaaradda gudaheeda tiimanka ka sarreeya iyaga inay qorsheynayaan inay bisha lixaad ee juun iyo imtixaanka ay ay u rarin doonaan imtixaankii sideedaadka ahaa Ee, iskuullada imtixaanaadka ay qaadi jireen ee aan shahaadiga ahayn ayagan fadhiga ugu suurtagalsan oo iskuul kasta ahi uu qabaabo oo ardaduna ay imaan karaan in la qaado nidaam sidaas ay ay ii sheegaan walow aan weli la wada shaacin oo si gaara aan maaragtay aan ku wada sheekaysanay madaxda gobolka qaarkeed
Een, barqadle eh, waxaad sharaxaad ka bixisaa ama waxaad sawir guud eh, naga siisaa een, iskuulaadka sida ay biyaha u galeen eh, baaxadda biyaha eh, gaar ahaan iskuulka mujamac oo aad adigu maamulaha ka tahay si gaar haddii aan iskuulka mujamaca usoo qaato ee, barxadda iskuulka ama iridda laga soo galo iskuulka een, maalin hore waan tegey maalintii laba dhib iyadoo ay soo galeen waxaan qiyaasay ilaa saddex mitir joog ah inay biyuhu ay yihiin Ee, sidaas toddobaadan ku galay aniga Ee, marka gudaha iskuulka la galo ee, barxaddiisa jooga biyaha ay saddex mitir ay gaarsiisan yihiin dherarka Ee, marka galaasyada la galo oo leebaladooda ay kor u kacsanayeen oo marka marada adadooda la qaaday waxaa is leeyahay biyo waxa ku jira galaasyada dhexdiisa iyo xafiisyada biyo matriga bar ah ee dherarkooda joogooda uu yahay
Een, kan iskuul mujamac ahaan eh, maxaa la dhihi karaa marka biyaha ay laabtaan eh, intee maalmood ay ku qaadan kartaa in ardayda ay dib ugu laabtaan waxbarashadooda
wallaahi baaxadda biyaha way saameynteeda bay sii qorsanaysaa markaa waxay isleeyahay muddo beri ama qaadan karta way qaadanaysaa in dib uu iskuulka isku soo kabo oo wixii qaldamay oo dhan loo saxo marka waxaa muhiimsan bisha juun ee aydan adkay ay bishan may labaatanka maalmood ay ka dhiman ee dhowr iyo tobanka maalmood ay ka dhiman ay biyuhu ay ku dhamaadaan sidaas ayay dadku hadda is cadaalinayaan Ee, bisha juun qaybaheeda hore oo dhan labaatankeeda maalmood oo hore inay imtixaanaadku ay maaragtay ay dib usii dhacsanaan ayaana filaa
hagaagkaasi wuxuu ahaa maamulaha dugsiga waxbarashada ee ku yaala magaalada beledweyne ee mujmac tiba tacliim ee magaalada beledweyne wuxuu u waramayey wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane halkaad kala socotaan waa v o a washington gabagabadii idaacadda ayaynu ku dhownahay mid ka mida wararkii haddii aan idin xasuusiyo dhegaystayaal ciidamo ka tirsan militariga dalka barma ayaa weerar ku qaaday tuulo ku taala gobolka dhexe ee dalkaasi ee boogo loo yaqaano halkaasi oo ay ku dileen sagaal iyo toban qof oo afar ka mid ah ay caruur yihiin ciidamada militariga waxaa lagu eedeynayaa inay gubeen meydadka dadkii ay dileen sida ay sheegeen warbaahinta madaxa bannaan dilalka ka dhacay magaaladaasi Baag- gobolkaasi baago ayaa la sheegay inay yihiin aargoosi ay ciidamadu sameeyeen kadib markii ay isku dhaceen iyaga iyo xoogaga iska caabinta ciidamada waxaa lagu soo eedeynayaa in ay iyagana ka dhinteen labaatan askari qaar ka midana laga qabsaday idaacadda radio free asia ee dalka maraykanka laga leeyahay ayaa ka soo xigatay xubin ka tirsan ciidamada deegaankaasi ka dagaalamaya in dilalkaasi ay ka dhaceen isla maalintii uu dagaalku dhex maray xoogaga iska caabinta iyo ciidamada militariga dalka barma intaasi dhegaystayaal wararkii aynu kaga soo gudubno haatanna mid ka mid a heesaha dabacsan aynu ku noosanno
Thank you.
heestaasi waxay ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kale hawada ku kulmayno dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo